Shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen hoggaanka dhaqanka ah ee mid ka mid a beelo dhowaan heshiis nabadeed lagu dhex dhigay gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa ujeedkiisu ahaa in bulshada loo faahfaahiyo go'aamadii nabadeed ee lagu gaaray shirka beelahan lagu heshiisiinayo oo maamulka Galmudug uu bishii Juulaay ku qabtay magaalada Dhuusamareeb. Odayaasha dhaqanka ayaa bulshada degmada Bandiirley waxa ay la wadaageen fariin nabadeed, iyaga oo kula dardaarmay in qof kastaahi uu ka qayb qaato sidii nabad waarta ay ugu wada noolaan lahaayeen beelaha dagaaladu ay ku dhex mareen deegaanadan hoos yimaada degmooyinka Dhabbad iyo Gelinsoor ee gobolka Galgaduud.
Dhaqanka walaalahaya oo shartuna dhex tiilay oo waraca waa isku nimid waxgaradkoodii iyo odayaashoodii iyo culimmadoodii asagoo qof walba qoomaynaya nin ayaga ka mid ah inay nabadda rabaan waxaad ku garan ka dhahan baa wuxuu ku maahmaaho yidhi dagaalku markuu socday oonu isdilaynay dadkii dhimanahayey oo dhaawacmahayey oo dirirahayey iyo kuwii xoolaha ku bixinhayay dad aan ahayn baa markay maqlaan nabadda kuwaasaa soo noolaanaya kuwaasa lala diririyo intaasaa noo hadhay waxaan ogahay si gaara sulaa cabdiaai xaseed inuu uga shaqeeyay nabaddan ilaa hameenkii madaxweyne qorqor uu yimid eelka magaalada gallinsoor ee wakhtigan geed fadhi buu ahaa isagoo maalkiisana ku baxsha codkiisuna kudhiibaoon dantiisii aadin iyuu u fadhiyaa meesha waxaan leeyahay suldaan ilaa ka caajisa siiyo fadhi khayr badan allah ku siiyo deegaanada mar walba wax ka dhacaan ma ahan bandiireley galsoor iyo maxaan ku yidhahdaa galdogob iyo dhabbad iyo gaalkacyo maaha waa deegaanada aad garanaysaan oo saydka ah oo maxaan ku meesha xoolo ku daaqaan dadka marka halkaas ku dhaqan oo dadkeenniya ayaa waxay u baahan yihiin inaan wacyigelinta la gaarsiiyo oo qof kastaba qoriga uu wato qalin lagu bedelo reer bandiriley haddaan nahay nabadda waa qaadanay waa soo dhowaynaynaa waxaa la yidhi dhegtaya ishu dhalin waa isaga fil laakiin dhegtaa fac weyn waxaan rabnaa dhawaaqaasi inuu meel dheer gaaro oo dadka meel kastoo ay joogaan aan ugu baaqno nabaddu macaanka ay leedahay iyo sharafta ay leedahay oo aan uga digno colaaddu waxa ay tahay sifiigaas meel dheer hala gaarsiiyaan leenahay waxaanu nahay dad walaalah dadka shartaasu dhex martay soomaaliya waa mid waa isku caf waa isku calan waa isku dowlad waa isku diin waa isku dal waxay kale leedahay lama arko maamulka galmudug ayaa ku guulaystay in heshiis hordhaca la dhex dhigo biilo ku dagaalamay deegaano dhaca waqooyi bari ee gobolka galgaduud odayaashii ka qaybgalay shirkaasi ayaana ku howlan sidii loo hirgelin lahaa heshiiska nabadeed ee dhuusamareeb lagu gaaray